kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaynu ku qaadaadhigaynaa toddobaadkan caqabadaha ka horgudban dhisidda ciidamo awood badan oo soomaaliya ay leedahay kuwaas oo awood u yeesha sugidda amniga iyo xasiloonnida dalka soomaaliya muddo kala gedisan ayaa waxaa jirtay dadaallo ay dalalka taageera soomaaliya ay ku bixinayeen sidii ciidamo soomaaliyeedu awood badan loo heli lahaa shirkii ugu dambeeyey waa ka brusles ka dhacay ee arrimaha soomaaliya looga hadlaya gaar ahaan nabadgelyada iyo sidii ciidamada soomaaliyeed awood ay ugu yeelan lahaayeen in ay kala wareegaan ciidamada kale ee nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom muddo tobanka sano ka badan soomaaliya hadda jooga ee dowladda soomaaliya taageera maxaa ka horgudban dhisidda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya guud ahaan si ay ammaanka u hantaan maxay tahay caqabadaha maxaase looga gudbi karaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu falanqayn doonnaa inta doodda barnaamijkan uu socdo barnaamijka waxaa igala qaybgelaya oo ila faaqidaya arrimahan admiral faarax qare oo ah guddoomiyaha hay-adda cilmibaarista badaha soomaaliya horena xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladihii hore ee soomaaliya soona noqday taliyihii ciidamada badda soomaaliya ee ugu dambeeyey waxaa sidoo kale igala qaybgeli doona barnaamijka oo arrimahan ila faaqidi doona kornel shariif xuseen robow oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada nabad sugidda soomaaliya haddana ah guddoomiyaha xarunta waddaniga soomaaliyeed iyo sidoo kale kornel cabdulaahi cali macow guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga soomaaliya dhammaantood magaalada muqdisho ayay joogaan barnaamijka ayaanu ku casuumay kusoo dhowaada dhammaanteena barnaamijka faaqidaada toddobaadka waayahay waxaan ku bilaabayaa admiral faarax qare adigoo ku bilaabaya su-aasha ugu horraysa barnaamijkana uu noqonayo mowduuca barnaamijka waxaa hortaagan in la helo ciidamo awood badan oo soomaali ay leedahay oo amniga waddanka iyo guud ahaanba nabadgelyada dalka hanta maxay tahay waxaa hortaagan bismillaahi raxmaan iraxiim dhammaan saaxiibaday waa salaama oo nagula jiro dooda iyo adigaba intaa kadib arrintan horta waa arrin runtii u baahneed mar hore in laga doodo waa arrin runtii anigu aan qabo inay aqoon-yahanka gaar ahaan aqoon-yahanka milatariga ay dhawaaqsiisay oo aada iyo aad aan u la-nahay sababaha keenay arrintaan ay mataqaan qofba meelay ku dhifataa laakiin waa arrin aada iyo aada welwelkeeda la galabteed di laga doodayo soose waa se wanaag badan aniga waa ii umuuqataa ota sababta kooga marka ugu horeysaba waxaan qabaa siyaasiyiinta jooga inaysan fahamsanayn ahmiyad ciidan oo qarankiisa uu leeyahay inaynan u muuqadaan qabaa hadday hadday aada ugu muuqanay horta kow ii tahay waa sababta koobaad sababta labaad waxay tahay waxaa maqan siyaasad cad oo loo jeexay amba istaraatiijiye cad oo loogu talagalay in ciidan lagu dhiso oo aqoon-yahanka ma dhihi kare farsamo yaqaanka annagoo kalaa lagala tashaday laguna qanciyay ku qanacsan yihiin baa maqanaan qabaa waxaana dhibka habartiiyo adoogiis ka dambeeya waxaan qabaa waxay tahay hoggaan midaysan oo gooyo siyaasadaas qoralo istaraatiijiyad lagu shaqeeyo ayayba boqol kiiba boqol aan gacanta noogu jirin waayo annagu madaxweyneyaal badanaan qabnaa ood ogtihiin xaalkooda siyaasadii dibadda isku haysta ta gudaha isku haysta haddana aada moodo wada jirkooda inu inuu daruuri u yahay dalkan aada moodid intaasaan qabaa weli inaynan meel wax isla dhigan isla garanayn baa ahmiyadda ciidanku leeyahay arrintu waxaan qabaa kuwaas aan sheegaya kuwa kaloo jira inay sabab u tahan qabaa aad baad umahadsan tahay faarax waa kuu soo laaban doonaa waxaan siinayaa su-aal taa la mid a kornel shariif xuseen robow shariif xuseen robow bal adigu maxay kula tahay caqabadda ka horgudban in la helo ciidamo soomaaliyeed oo xoogan maxaa diidan maxayse kula tahay bismillahi raxmaan raxiim saaxiibadan waa salaamayeen iyo v o ada runtii waxaa waaye in admiraalka qodobada maarata hadda uu maaragtay sheegay waa ka mid annaga waa ayadeyna waxaana jira oo kale ah in maaragtay vision yani aragti oo oo maaragtay cad inay dawladda haysan oo ciidanka si lagu dhisi lahaa ah ciidan waxa weeye qaran waa shir qaran waaye looma baahno dawlado ajnabi kuwa darisay kuwa maaragtay shisheeye ama maaragtay inay maaragtay ay ka taliyaan sidii loo dhisi lahay iyo qaabkii maaragtay oo ciidankaas loo howlgelin lahaa inay ka talaan looma baahna xataa inay tirada ogaadaan looma baahna waxyaabaha maaragtay dawladda dawladaha ay qarsadaan waxaa kamid ah tirada ciidanka iyo tababarkoodii iyo noocooda iyo waxay yihiin hubka ay haystaan looma baahna ajnabiga inuu ogaado laakiin annaga ajnabiga maamula ajnabiga markaa dano danihiisa uma midaysana xagga soomaaliya haddii loo fiiriyo marka saas daraaddeed talooyin badan maaragtay oo waxaa ku dhex jira maaragtay oo lagu burburinayo ciidanka soomaaliya inuu kor u kaca la jidan yahay ayaa maaragtay ayaa meeshka ka buuxda marka haddii oo dawladda dawladdeena ay u noqon lahayd saraakiishii ciidanka oo maaragtay guddi ay sameyn lahayd oo ballaaran oo arrimahaana ay ka talin lahaayeen oo talooyin ay kasoo jeedin lahaayeen maanta meel baa la joogi lahaa saan maaragtay annaga aan qiyaasayna isla markaana waxyaabaha priority-ga oo maaragtay oo ahamiyadda koowaad leh dawladda soomaaliya uma cadda waxaa ahamiyadda koowaad ah in maaragtay ciidan qaran la hela ama si qaranka maaragtay loo dhisto oo maaragtay dib u dhiska iyo wixii hagaagaan iyo amniga u hagaag marka arrintaa maaragtay si fiican maaragtay uma cadda maaragtay dawladda xaggeeda
waa tahay aad baad umahadsan tahay haye cornel cabdilaahi cali macow isla su-aasha ay ka jawaabeen saaxiibada dooda kaala qayb qaadanaya faarax qare iyo shariif robow haddaan ku siiyo su-aashaasi maxaa hor yaalla dhisidda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya caqabadaha ugu weyn maxay tahay horta saaxiibada waa salaamaya jamaal naadne iyo v o eda horta saaxiibada si fiican ayay maaragtay u asiibeen waxyaabaha maaragtay hortaagan hase ahaatee ciidan soomaaliyeed in la dhiso waxaa lasoo waaa marka waa waa waxa ay bilaabatay two thousand sixteen ilaa iyo hadeertan oo aan marayno muxuu ahay ku dhawaad kow iyo toban sanadood waxa waaye ciidanka
laba kun lix laba kun iyo lixdi baad ka wadaa laba iyo tobankii lixdi waxa waa laba kun iyo lixdi okay saasaan ka wadaa ilaa hadeertaan waa joogno laba kun iyo sideed iyo tobanka aan joogno intaa dhismo ayaa ku socda ciidanka inkastoo ay dawlado badan ay soo tababareen hase ahaatee ciidankii waxa uu noqday ciidan dagaalo badan la galay cadowga la galay waxyaabaha ugu muhiimsan oo oo loo baahan yahan in ciidan markii la dhisaayo runtii ciidan lagama dhisa muxuu ahaa dawladda sare awaamirta ayay hoos usoo dejisaa ciidanka waa inuu leeyahay hoggaan xalaale oo ciidanka daryeelkiisa iyo xuquuqda uu leeyahay muxuu ahaay ka fekero si ay maaragtay moraalkooda howsan hoos uusan ugu dhicin marka marnaba suurtagal maahayn laba arrimood haddii aan la helin waa kow ta taageerada dadweynaha soomaaliyeed oo ay taageerayaan ciidamada qalabka sido oo muxuu ahay moraal ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay taageerayaan iyo muxuu ahay ciidan oo moraalkiisa uu sarreeyo oo maaragtay ku kalsoon hogaanka markaas hogaaminayo laakiinse waxaa marmarka qaarkood waxaad arkaysaa in dad garasho iyo aqoon aan u lahayn ciidanka loo dhiibo lagu aamino hase ahaatee ay dayacaan xuquuqihii iyo daryeelka ay lahaayeen waayahay aad baad umahadsan tahay waxaanu jeclaan lahayn in xubno dowladda hadda xilalka haya gaar ahaan ciidamada qeybeeda kala gedisan inay dooda nagala qayb qaataan waanu ku xasuunnay waxaynu la hadalnay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdiweli gorod wuu diiday inuu ka qayb qaato sidoo kale wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga cabdulaahi colaad roble iyo ayaan isku daynay isaguna uu ka cudur dartay iyo xubno kale oo dowladda ku jira laakiin haddaan si guud u falanqayno admiral faarax qare ayaan siinayaa ayaan ku celinayaa ma la odhan karaa in sidoo kale soomaaliya laf ahaanteeda marka laga fiiriyo marka siyaasad qorshaysan oo aad ka dhawaajisay aysan jirin oo ciidamada lagu horumariyo marar badanna ay madaxdu ku celceliyeen inay dhisayaan ciidamo awood badan ay wax kastoo karaankooda ay sameynayaan ay ay arrintaas u samayn doonaan madaxweynaha ugu dambeeyey dhowr jeer ayuu hindiso noocaasi la yimid waxaa la sameeyey guddi taakuleeya ciidamada dhowr jeer buu isugu laalaabtay wasaaradda gaashaandhigga uu xarun ka samaystay isagoo oo muujinaya dhiirigelinna u sameynaya ciidamada marka xaggee bay wax iska qabsan la'yihiin oo ay ka qaldan tahay admiral farax horta waa dhegeysanaa madaxweynaha aadayna u macayihin markaad dhegeysato ra-iisul wasaaraha kadaalika wasiirada kadaalika cid ka soo hadashaba waa waa khudbad qurux badan arrinta cid khudbad ma joogto arrintu waxay joogtaa ciidan nool oo waxtara in la helo oo isha lagu haayo oo la arki karo oo la taaban kara loo bahay ciidanna marka kooba saan u sheega horta siyaasad hadafka xadida ciidankan samaysanayno taladiisu waa in mise annagoo tabartayna ku tashanayno iyo cadowga aan fee karno amba gudaha ama ahaade in mise u noqon karaa taya in misaan gei karnaa ko awoodayna dhaqaale maxay la eg tahay yaan kaashanaa horta siyaasadaas ha la dhigo arrintaan aan ka sheekeyna waxay yihiin waa istaraatiijiyada loo dan leeyahay in lagu gaadho oo dhaqaalo ugu muhiimsan yihiin okay meesha waxa ka maqan horta aragti siyaasadeed oo ciidanku ol anigu waa sayalata ciidanka ahmiyaddow dalkan uu leeyahay iyo dal kasta iyo sida lagu heli karo ciidan tabarteenna ah annaga tabarteenna la eg sidii lagu heli lahay anigu waxaan qabaa khudbado qurux badan lagu gaari maayo waya waxaa lagu gaaraa miiska dushiisa in laysugu yimaado layidhaha war maxaan qabsan karnaa maxaan samaysan karnaa midda kale waxaan jeclay inaan muujiyo sida saaxiibadayba uga dhawaajiye ciidan wixiisa sikareedan arki jirta hadda ciidanka tiradiisa hadda ma ahane beriga aniga baandula xooga dalka aan ka ahay todobaata todobadii iyo sideed iyo labadii kun tira tiradiisa in loo gudbiyo adduunkanaba ku bilaabay sidaan uqaylqeyliyna waanana ka raay annaga waayeelka iyo askarta aad dareemayna in ciidanku sir yahay laakiin inta kale weli waxaan uqabaa ilaa yoomana haadaa gaaladu tiri saasay sheegaya adeerow ciidanka dhibkiisu ma badna wadadiisu waa caddahay wax dhib badan maaha annaga konton sanaan kusoo jirnaa cid kastoo annaga naga dhiso soomaaliya sarkaala wuu og yahay sida ciidan lagu dhisi karo laakiin laakiin aragtidaas waxay ku siman tahay intaad doonaysa ciidan in la dhisay ku siman tahay dhab ahaan u doonaysa waya waxaan qabaa odayaasha kore weli dhulka ha u yimaadaano oo sida ciidan lagu dhisi karo aan anagu ka wada tashano saasaan anugu fiixa aadaad umahadsan tahay waxaan ku laabanayaa cornel robow waxaad ka dhawaajisay in ay muhiim tahay in dalalka shisheeye ee gacmaha kula jira arrimaha ciidamada inaysan wanaagsanayn oo taasina ay caqabada ugu weyn ay ka mid ka tahay marka soomaaliya ay ka soo baxayso xaalad burbur ah oo waaxyihii dowladeed dhammaantooda ay baaba-een oo wax kasta hoos laga soo bilaabayo miyaanay habbooneyn in ay taageero hesho ama ha ka hesho dowlado ama ururo kale taasina ay ku kallifayso dowladda soomaaliya dowlad kastoo timaada inay taageero ka raadiso dalalka is leedahay waxbay idin qaban karaan
runti waxaa weye dawladda horta maaragtay ciidamada ciidanka soomaaliya faraha kula jira waa badan yihiin waana maaragtay la yaqaana kuwa saaxiib ah iyo kuwa saaxiib iskayaal ah kulli maaragtay way ku jiraan waa ilaa maaragtay dawladaha deriska ilaa carabka ilaa maarata turkiya maraykan cid kasta faraha kula jirta ciidanka soomaaliya ciidanka keliis maaha nabadsugidda maaragtay faraha kula jiraa marka dawladda haddii ay leedahay aragti wanaagsan iyo wadaniyid iyo maaragtay dalkan ay u damqanayso waxaa loo baahnaa wasaaradahan badan in la joojiyo wasaaradda ugu muhiimsan maanta oo oo dalka ugu baahan yahay wasaaradda gaashaandhiga waa iyo ciidan maaragtay oo soomaaliyeed waa lacagaha maaragtay ubaxaysa toddobaatan wasiir waxaa la rabay in maaragtay in loo wareejiyo lacagaha maaragtay ciidanka loo wareejiyo xildhibaanadan iyo waxaan barweemadan ku baxaya ciidanka la rabay in loo wareejiyo dawladeena iyo dawladihii lasoo dhaafay ma fahamsana meesha maaragtay oo qaranka soomaaliya ku istaagaya meel aan loo baahnayn qaraj oo gelinaya wasaarada aan loo baahnayn wasaaradda alxilka maxay sheegaysaa doonta marka waxaa dadkan waxaad garanaysaa inayba maaragtay ay lahayn ahamiyad waxaa waaye dawladda waxaa rabaa inay leedahay priority kan koowaad kan labaad kan saddexaad kan afaraad
waa tahay laakiin haddii maaragtay wixii iskaga qasmo oo wixii muhiimka wixii aan muhiim ahayn iskaga qasmaan waa isay tahay ciidan ma dhismaayo runtii ku muuqata waxaa waaye ciidanka lacagna waa loo haya dawladaha fiir ajaanibka waxaa rabaa inay naga kaalmeeyaan beeraha iyo badahan iyo waxaan iyo khayraadka inaan soo saarno laakiin ciidanka anaga inaan dhisno gacantaan ku dhisno Waa tahay.
wixii saraakiila tababar oo specialist u baahan gooni waa laakiin dableyri iyo saraakiil xigeenka iyo maaragtay ilaa isbatooriyaasha waa in maaragtay dad soomaali ay dhisaan ciidan disciplin leh wadani ah hadaf leh oo maaragtay wuxuu u dagaalamayo wuxuu kala kala og oo u- ah, shacabkan u damqanaya in maaragtay la dhiso haddii la rabo waa in maaragtay gacanta soomaaliya lagu soo celiya waa yahay haddaan lagu soo celin saan lagu soconayna waa yahay Ciidan Waxaan- lama helaayo.
waxaan siinayaa cornel macow ma kuu muuqataa sida uu ku doodayo saaxiibka ee cornel robow in soomaalida dhexdeeda looga baahan yahay inay ciidankeeda iyada dhisato iyadoo aan sida hadde wax u socdaan oo taageero intaa la eg ama fargelin intaa la eg dalalka shisheeye ay soomaaliya ciidamada ka taageeraya aan aan loo baahnayn soomaaliya awooddaas inay leedahay hadda makuu muuqataa cornel macow
horta saaxiibkay si fiican ayuu asiibay in yar in yar ayaan ku darsanayaa dowladihii soomaaliya soo maray waxa ay ay isku hareereeyaan gaar ahaan madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha niman civilian oo maaragtay laptop wataan oo luqado fiican qoraayo waa sidoo u sheegay admiralka oo u sheegay oo maaragtay ka tala bixinaayo maxaan ku idhaahdaa arrimihii amniga iyo arrimihii muxuu ahaye ciidan oo aysan garasho aqoon aysan ulahayn hase ahaatee dadka garashada iyo aqoonta ulahaa oo maaragtay ciidan weligood soo dhisay ciidanna faraha ku hayay waxa waaye way ka maqan yihiin saacadaas way ka maqan yihiin intaa is aragto marka oo biilla soomaaliya joogtay madaxtooyada ku hareereysan oo laabkaasa wato oo dhinacna maaragtay gaalka u tarjumayo oo muxuu ahaye xalanay iyo madaxtooyada u dhexeeya intaa unbaa maaragtay shaqadii maaragtay isku koobtay marka waxaa loo baahan yahay annaga waxaan qabnaa saraakiil aad u fara badan oo uu kamid yahay admiraal faarax qare oo ciidan soo dhisay konton sano badan ku konton sano ka badan ku jira marka bahasha inay maaragtay dawladda hoos usoo dedejiso oo madaxweynaha hoos usoo dejiya asaga ayaa ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka suga la tashto dadka garashada iyo aqoonta u leh in maaragtay xilalka ciidankana loo dhiibo ciidan sida loo dhaqo iyo sida loo maamulana yaqaaniin abaabuli karo howlgelin karo muxuu ahay diyaarin karo daryeelkooda iyo wax walba muxuu ahay murugo ay ku hayso laakiinse marka dad cibiligaana loo dhiibay iyagoo aan ciidan aan ahayn ama aan aqoon iyo garasho badan aan ulahayn marnaba suurtagal maahan in ciidan uu dhismo haddii inta maaragtay oo halkaa lagu wareegeysanayo waa ta aad baad umahadsan tahay admiral faarax qare ayaan ku laabanayaa waxaa jirtay hindise ama qorshe ay dowladdu soo jeedisay marar badan oo lagu dhisayo ciidamada maamulada ayaa qayb ka ahaa iyadoo tir ahaan maamulada loo kala qaybinayo ciidamada la dhisayo iyo dowladda soomaaliyana ay markaasi hindisahaasi lahayd marar badanna way kulmeen ilaa hadda inkastoo aanan waxyaabo la taaban karo hore loogu socday aysan jirin makuu muuqata in caqabadaha meeshaasi ka jira inay qayb ka tahay in kalsooni la-aan ay ka dhex jirto dowladda iyo maamulada taasina ay caqabada ugu weyn sidoo kale tahay
horta arrintaas waaba ku bilaababa hadalkaygaaba ku bilaabay in dhibaatooyinka kamid tahay kalsooni darro waa iska jirjirtaa marmarna waa adig waa laisaga yimaada marmarna xoogaa in la kala booday aada moodaa laakiin fikradda lagu dhiso shirkii landa lala tegay ama xisaabtii la keenay waxyaalahaas oo dhan inkastoo dhaliilo badan badan aan ka qabno haddana markii uun soomaaliya wax loo dhisaayo waa iska dhulximo waan dhegaysana laakiin su-aashu waxay tahay see lagu sameeya aniga waxaan rabaa maanta inaan soo jeediyo si fudud oo wax ku soco karaan ko marka marka ugu horeysa ciidanka waxa dhisaaya waa soomaaliya laga raba inay ciidanka dhistaan caalamka intiisa kalena waxaa laga rabaa kaalmo dhaqaale bis iyo in yaroo farsamaa heerkaan maanta dhisayna aniga sawaariikh ethobica maama sameynana halkaas dayaaraba waaweynna ma samaynayno maanta xooga ciidan dhismo hoos laga soo bilaaban joognaa ciidanka soomaaliya waa lama lama gurub wa gurub waxay kasoo jeedaan waayii tegay iyo dadka dagaaladii dalkan ka jiri jiray iyo balaayadii kasoo jeedaan oo lagu wareejiya ciidamada iyagoon tababarsaasaba la siin qaabna kuwa hadda lagu dardaro wax la barbaray waa kulligood waxay u baahan yihiin ilankii hadda wax la bara kii hore oo fafahadsanaa fafahadiyey waxaa loo baahanya maanta tababar cusub in la galo soomaalida dhexdeeda saraakiishayna iyo saraakiil xigaykuna way ku filan yihiin waxaan u baahnana saaxiibkeyna xoogaa waa badnay waa la heli karaa okay waxaan rabaa maanta inaan xisaab yar sameeyo hal urur oo shan boqol ah oo geedaha hoos waxka raalliga geedaha hoostooda aan ku tababarno todobaaa afar bilood boqol shilin boqol dollar oo bushaara iyo konton cuntaa haddaan siino hal guuto saddex saddex urur ah hal milyan ka badan nagama rabto sideedaba aan idin warame waya lacag fara badaba meesha kuma jirto ciidamada waa tababari karnaa tababar aan gelino kulligood si isdhaaf dhaafa isdhaaf dhaafa soo geli kan kan bixi soo geli kan muddo laga yaabo sanad amba sanadi bara ciidamada hadda jooga ciidamo waxaan uga dhigi karnaa maaragtay wax taraya waaya kaliya dawladda waxaa laga rabaa arrimihii kale kama hadlaayo oo oo askari u baahna jira laakiin bal kuwa bilowga halkaasaan rabaa in laga bilaabo xoolo badan amaba u baahnaba sideena waa mahadsan inta waxaan siinayaa cornel robow maxay la tahay cornel robow ciidamada soomaaliyeed lagu dhisi karayo oo caqabadaha aad hadda soo sheegnay dhammaanteenna looga gudbi karayo runtii waxaa weeye dawladda laga rabaa maaragtay in priority ay samayso wax maaragtay u- muhiimida oo dalkan maarata si uu ku istaagi lahaa lagu suu istaagi lahaa nabadiisa ugu furi lahaa inay fahamsan tahay oo maarata kaleer tahay wasaaradaha muhiimka inay u kala rabaa dawladda waktigaa la joogo berita ma naqaano waxa muhiim noqonaya laakiin waktigaan la joogo Eh, waxaa waaye ciidanka ugu muhiimsan dalkan in maarata ciidan hanan karo oo maarata la dagaalami karo kooxahan qubaysan oo laisku halayn karo oo maaragtay soomaali tababartay oo hadaf leh oo wadanid leh oo discibliin leh oo mudda soo dhaweynaysa in la helo waayo dawladdu waxa waaye eh, sida aan soo sheegay eh, toddobaatan waa wasiir toddobaatan wasiir maxaa- ma- lacagta maxaa loo siinaya ciidanka ma la siin waa tahay laba toban iyo sideed wasiira ku filan dalkan dal asagoo soo kore waa maaragtay dhowr wasaaradood toban iyo sideed wasiira ku filan xildhibaanada maaragtay lacagta badan iska qaadanaya maxaa loo siina wax may soo saaraan Eh, dalka may amniga maaragtay may xoojiyaan Eh, labadaba ma waxna ma soo saaraan waxna maaragtay amnigeeda wax kama qabtaan marka Ayagu- ayaguna waxaa la rabaa dowlad- dawladda inay dowladnimada leedahay leedahay miisaaniyada meesha ugu muhiimsan inay lacagta gelisaa loo baahan yahay waa tahay maana in maaragtay meel khaldan iyo dad khaldan la siiyo oo ciidankii maaragtay ajnabi loo maaragtay loo loo loo dhaafo la yidhahda tababaraha iyo kasoo maaragtay kasoo kala bixi sidii ciidan maaragtay amisom bedeli lahaa loo heli lahaa oo brussels meelaha la geysto oo maaragtay Mm.
dawladdii maaragtay meelahaas eh, waxa- wixii la doona loo soo waaya Aad- marka waxaa ka maqan meeshan waxaa rabaa dalkan soomaali askale soomaali dalka in lagu soo celiyo haddii aan lagu soo celin oo maaragtay oo ajaanibka maaragtay oo eh, ciidanka tiriisu ogyahay oo tababarkiisu ogyahay noocuu yahay uu ogyahay adiga waa lagu cayaaraa Mm.
waxaa lagu leeyahay maya waxaa- computer aan gelin lahaa lagu leeyahay maanta hadda waxaa maqlaya computer aan gelin lahaa ti- tirada ciidanka ayagaana gelin lahaa marka dambe waa tahay ma garatay?
aad aad aad iyo aad marka aad waxaa waaye waxaa rabaa dowladnimada maaragtay in maaragtay la fahmaa loo baahan yahay iska joog maaha meesha waa tahay aad baad mahadsan tahay inkastoo xildhibaanada aad ka dhawaajisay laftigooda dowladda soomaaliyeed ee hadda dhisan ay tiir ka mid ah yihiin oo dowladnimada hadda la dhisayo ciidanku qayb ka yahay ay qayb ka yihiin halkaasaan uga gudbaynaa waxaan siinayaa cornel macu maxay kula tahay arrintan in looga gudbi karo horta horta ciidan in la dhiso siduu admiraalka u sheegay waa wax aada u sahlan wey. waa waa muwaadin soomaaliyeed oo oo diyaar u ah niyadna u haayo inuu dadkiisa iyo dalkiisa difaaco oo si volunteer ku yimid inuu ciidan noqdo hubna qaada cadowga dalkan uu la dagaalamo muwaadinkaa markuu ku yimaado qaab iyo si loo maareeyo oo loo xareeyo oo muxuu ahay loo diyaariyo aadaabtiisa iyo disibdiinkiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa iyo waxa uu difaacaya inay dadka iyo dadkii iyo dowladda soomaaliyeed ay yihiin wuxuu la dagaalamaana uu yahay cadow dow- duulaan ku ah meeshan ciidan haddii la rabo in la dhiso hoos in loo soo daaddejiyo marka ay ka timaado een, taliyaha een, guud ee ciidamada qalabka sida waa madaxweynaha oo taliyaha ay timaado saraakiilaa ka sii hooseyso saraakiil kalaa ka sii hooseyso hoos in loo soo dejiyo oo maaragtay khalaayada ay ay ama unuga oo kasoo dhismo meesha ugu hooseyso ilaa halka ugu koreyso laakiinse dushii sare ayaan weli heehaabayna oo oo xaggii hoose een, sida ay u dayacan tahay ilaa hadeertaan een, ogaal looma laha marka waxaa loo baahan yahay in bahasha hoos loo soo dejiyo oo wasiirka kasoo degto oo taliyaha ay kasoo degto oo ku-xigeenadiisa ay kasoo degto oo saraakiisha sare ay timaado ilaa laga warqabo askari kasta qaabka uu u nool yahay siduu maarata uhowlgalo iyo tayadiisa intay gaarsiisan tahay iyo siduu ugu diyaar garaysan yahay muxuu ahay inuu maaragtay oo- oo wadanka uu difaaco iyo wadaniyadiisa lasoo cabiray waaya saas ayaa ciidan lagu dhisi karaa laakiin ciidan dusha kara dusha sare laga dhisi karo oo qudbooyin iyo lagu dhisi kara maahin iyo gora- go-aano lagu soo gaaro muxuu ahay brussels iyo london lagu soo gaaro go-aanka waa inuu ka bilowdaa unuga ciidanka waa inuu ka bilowdaa go-aanka marka uu dusha sare u socdaa marka madaxdayna waxaan ka codsanaynaa annaga waa sii gaboobaynaa saraakiil sare ayaan nahay marka een, inay naga faa'iidaystaan oo dalkan ay u faa'iideeyaan ay soo aruuriyaan saraakiisha aqoonta iyo garashada u lahayd shaqadan inay qabtaan laakiinse go-aan lagu soo gaaray iyo communicate ka yimid muxuu ahay brussels muxuu ahay ciidan laguma dhisi karo muxuu ahay dalna loogama horeyn karo cadowga Waata.
maanta muxuu ahay horarka ee dadka soomaaliyeed dilaya oo ilmaha yararka weli aan qaangaarin oo gabadhi waa arkaysa siday maaragtay ay u dileen muxuu ahay bakaaraha ay ugu dileen cadow waa duulaan ku ah dalkan annagana bishaa tariga idaacadaha inaan ka hadalna ma waa in hoos loo daajay waaya aad baad umahadsan tahay gebagabadii dooda ayaan markaan isla soo gaarnay admiral faarax qare ayaan ku laabanayaa dhowr jeer waxaad ka dhawaajisay ku celisay in loo baahan yahay in siyaasad rasmiya la yimaado xilal kala gedisanna dowladihii waad ka soo qabatay hadda waxaad ahayd taliyihii ciidamada badda soomaaliya siyaasadahan aad sheegayso iyo sida ay wax kula tahay intaad wax meel dhigteen madaxda marnaba kala hadasheen si loo dhaqangeliyo ama ugu yaraan wax looga qabto waxa ay idinla tahay faarax madaxda horta in lala hadlo way fiicantaa laakiin annagu askaraanaha sida badan askartana amaraa la siiyaa waa loo yeertaa sidaasaan horta kusoo tababarnay taas waa mehesheeda anigu waxaan qabaa warkayga barduu inaan soo koob koobaan rabaa waxaan rabaa kow inaan dejino siyaasad hadafkeyna tilmaamaysa inaan degsano oo ku taagan geoboloticada mandiqada iyo labaatanka sane soo socda geeska africa waxaa laga fila karaya dawlada duriska ah ko road mab amba istraatijiyad male haddaad rabto taa lagu gaari kalna waa inaan ku xejinaa saddex waa inaan cuskano naftayna waa inaan cuskano ugu yaraan boqolkii toddobaatan waa inaan soomaaliya iscuskato nafteeda cuskato intaas haddii la helo waxaan ku afaraynaa saraakiishi hore sideetan ka jira ilaa ka konton jira intuu ka dhaxaysa oo hadda waayeelka ah intooda keliyahaaba ku filaba fikrad iyo fulin ku filan keliya dawladdu hana siiso dhaqaalo yar oo arrintaas lagu hergelsho ciidan soomaali oo mustaqbal loo aayo ayaana ballan qaadayna haddaan saraakiishu waaweynahay odayaashinahay inaan u dhigno dhagax aan weligii lululadin u dhigayna kabacdi wax lagu sii kordhaysan karo anigu intaasaan leeyahay aadad mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay waxaan siinayaa cornel robow sida intiina badan aad ka dhawaajiseen waxaa jirta in kalsooni darro ay jirto oo madaxda maamulada iyo dowladda dhexdhexdeeda ah taasina ay marar badan keento in caqabad ay ku noqoto in ciidanka la dhisi waayo marka sidee bay kula muuqataa in kalsooni darradaasi meesha ku jirta looga saaro arrintanna hore lagu gudbo oo ciidankana la dhiso arrinkan maaragtay runtii waa soo caddaynay waa waana maaragtay waa wa maaragtay waa infilay wixii loo baahan yahay waan soo sheegnay hadda admiraalka iyo colonel macowi aniga waan sheegnay waxa weye arrinkan waxaa la rabaa dawladda inay og tahay meesha muhiim uu ah oo qarankan uu ka dhismaayay inay og tahay wasaaradaha muhiimka inay og tahay qaybta muhiimka inay og tahay aa loo baahan yahay haddii maaragtay isku mid laga dhiga maaragtay wasaaradda maaragtay oo beeraha iyo maanta beera la falaya ma laha waya laakiin kalsooni darada coronel robo laga dhigo isku ahmid laga dhig wa aad baad umahadsan tahay taa waa isla garanay dhowr jeerna waa ku celceliseen laakiin kalsooni daradan hadda bal aanu qodobka kalsooni darada ah sidee baa looga saari karayaa maamuladan dhexdeeda iyo waxaa ka daran arag aragti darada vision ma laha aragti ma laha macnaha waxaa rabaa dawladda inay aragtideeda maaragtay ay caddahay dawladnimada meesha ay ka dhismaysa iyo meesha aan ka dhismay inay fahamsan tahay meesha la rabo in kharashka la geliyo iyo meesha la rabo efforta in la geliyo dawladda inay kala ogtahay loo baahan yahay meel aan maaragtay efforta loo baahnaya in la geliyo la gelinaya oo kharashka la gelinaya meesha la rabo in maaragtay in efforta la geliyo oo la ilaaliyo oo maaragtay oo la koriyo oo maaragtay ahamiyad weyn la siiyo la soomaaliyey ayaa maaragtay laiska iloowayaa oo maaragtay xataa mashaar aan helayn oo weli ciidamo kale oo maaragtay ethoobiyan iyo kenyaan iyo la hoos dhigaa ciidankii oo moraalkiisu eber u yahay yani ciidan waxa laga dhiga maaragtay inferior ah oo ka hooseeya ciidamada kale ajnabiga oo dawladaha deriska ayaa laga dhigay ciidankeena marka waxyaabahaas dhan waxa waaye waxa maaragtay oo oo dawladda maaragtay ay ka qarsoon yihiin waaye inay ka qarsoonaadaan looma baana waxaas oo kale ninka ciidanka haddaad tirahda maaragtay ninka ethoobiyaanka hoose amarka haddaad tirahda muxuu yahay marka waa nin maaragtay la liido waaye waa is ognahay annaga marka waa la shaqaan dawladaha deriska waa shaqaanaan dawladda waxaa la rabaa inay maaragtay ay ay qiimeyn kartaan rabo waxyaabaha socda waxyaabaha dhacaaya faragelinta sababta loo soo faragelinayo waxbaa ku siinaa lagu leeyahay sababta lagu siina xataa inaad is-aashaa la rabaa ma wanaag miyaa masxumaato ah marka waxyaabahaas dhan maaragtay ayaa ka maqan meesha aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay cornel robow macow ayaan siinaya cornel macow haye
horta caqabadahan maamul goboleedyada iyo iyo madaxweyneyaasha iyo muxuaha maamulkoodaba horta marka ugu horeysa waa dad soomaaliyeed dhibaatada wadanka iyo dadka ku dhacayana way u jeedaan iyo sida maaragtay noogu jeesjeesayaan dowladahan ajaanibta waxbaan idiin qabanaynaa le siduu xasan u sheegay robow qaarna ay maaragtay dhab ay ka tahay qaarna ay maaragtay ay maaragtay ay dano gaar ay ka leeyihin waxa waaye horta waa inay maaragtay soomaalinimadii iyo midnimadii ummadeed in loo soo noqdo saas ayaan dalkeena ku difaacan karnaa laakiinse markii maaragtay la kala socdo oo nin walba uu yidhaahdo muxuu ahaye gobolkan anaa muxuu ahay ka asooraa cid kaleeto aan amar amarkeeda qaadanayo ma laha marnaba suurtagal maahan in cadowga gudaha iyo kan dibaddaba ay maaragtay laga adkaado marka waxa waa waa midnimo ayaa meel lagu gaari karaa midda kaleeto ciidan waxaa dhisi karo dadkiisa ayaa dhisi karo maaha muxuu ahay saraakiishii muxuu ahay aqoonta iyo garashada u leh laakiinse marnaba suurtagal maaha in maaragtay ciidankii la yidhaahdo ajaanib ayaa noo tababarayso oo kala dhaqan iyagoo ah ay yimaadeen oo aysan xataa isfahmaynin saantan isla qaadi karin marka ay dagaal galayaan ama ay hare ay wada joogaan amaba ay aaminsan yihiin kii soo tababaray dhaqankiisii kana oo dhaqan kale uu wato wixii waa in la isu keeno oo hal meel maaragtay lagu rabaayiday si ay maaragtay ay dadkii iyo dalka wax u taraan aad iyo aad baad umahadsan tahay cornel macow dhammaantiina waan idin mahad celinayaa sidaad barnaamijkan aad nogula qayb qaadateen isla mar ahaantaasina wakhtigiina qaaliga ah aad barnaamijka marti noogu noqoteen waan idinkaga mahad celinaya wakhtigiina quruxda badan kuwaasi waxay kala ahaayeen cornel cabdulaahi cali macow guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga soomaaliya cornel shariif xuseen roobow oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada nabad sugidda soomaaliya haddana ah guddoomiyaha xarunta waddaniga soomaaliyeed iyo admiral faarax xuseen qare oo ah guddoomiyaha hay-adda cilmibaarista badaha soomaaliya horena xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladihii ugu dambeeyey soomaaliya barnaamijkan intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo